wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan mudane cali maxamed waran cadde ayaa maanta gaadhay deegaanada ay shaqaaqadu ku dhex martay labada reer ee walaalaha ee wadadegaa deegaanada sool sanaag iyo saraar wafdigan ayaa u socday deminta hadiri laba beelood oo ku dhex martay deegaanada doclaha wafdigan wasiirku uu hogaaminayo oo ka kooban wasiirka arrimaha gudaha somalilan wasiirka howlaha guud janaalada ciidamada qaranka iyo booliiska wasiiru dowlaha maaliyadda iyo wasiiru dowlaha waxbarashada salaadiin cuqaal iyo waxgarad ka tirsan deegaanadani ay dirintu ku dhex martay wafdigan ayaa waxa uu ku hormaray degmada yagori halkaasi oo ay ku sugnaayeen qayb ka mid ah dadka dirirta ku dhex martay waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey barasaabka gobolka sool maxamed faarax aadan iyo mas-uuliyiin kale kulan garnaqsi ah islamarkaasina dhexdhexaadin waxa uu ku dhex maray qayb ka mid ah beelaha ay dirirtu ku dhex martay iyo wafdiga uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan kulankaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somalilan mudane cali maxamed waran cadde bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baa mahad leh waxaan marka hore u mahadnaqaynaa ilaahay mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa labada beelood ee aanu midna iminka la joogno midna saa ka soo maray ee walaalaha ah ee shaqaaqada iyo dhibku dhex maray oo runtii aan aad uga xumahay labadaa maalmood intii gaadhay labadaa beelood iyadoo ay jilaal tahay iyadoo ay biyuhu yar yihiin iyadoo oon dadku guurguuri karin inaan arkay ama aanu aragnay guryo laga guuray oo xaasaska iyo dhibaatada iyo ay leedahay muxuu ahay mushkiladda shalay iyo daraa dhacday oo runtii ah midaan aad iyo aada uga xunnahay caqliga wanaagsanina uu diidayo in dadka caynkaa isku ah ee isku degaanka ah ee dhaleeyada ah in waxaasoo kale ay dhex maraan waxaanu ilaahay uga baryaynaa kuwii ku dhintay ku naf waayena ilaahay naxariisti janno siiyo samiriyo iimaano ka siiyo qoysaskii ay ka dhinteen wixii dhaawacana ilaahay muxuu ahaayey uga dhigo nabar gardarro oo ilaahay shifo siiyo runtii maalin dhaweyta anigoo hargeysa jooga ayaa nin odayo caaqilabaa ii soo galay oo beeshiisa iyo beel kale halkan waqooyiga xeebta ay isku yar hayaan dabeedna m saddex goor bu igu soo noqo wuxuu warina waracdow dhagaado kidaa marka bari wax ka dhacaanba waa berigaa la yidhahdaa wuu joogaa saacad ka bacdi maxaa dhacay buu yidhi annigu saddex cashaan kugu soo noqday waxaan ku idhi saaxiib qoladeenna reer galbeedku qoryihii waataynu iska dhignay ninka u badani baasdowlad buu sitaa laakiin walaalaheennan barigu weli boobayaashii cuslaa ayaa guryaha yaalla markaa haddaanaan inta waagu beriyo aanaan ka gaarin dee gamta isu joogsanaya bahalka haddii la isku furo wax hadhayaa baynu meesha ku gaadhaynaa haddaynu maalinga laba sugno ma jirto waxa weeye haddii alla yidhaahdo insha allahu sidii aynu masiibada bahalkaa uga nabadgeli lahayn waynu ka shaqayn doonaa waxaana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa labada beelood ee naga ogolaaday inay xabad joojin iyo nabadii wixii dhacayna laga daw qaato oo laga wada hadlo ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaana inoogu ducaynayaa in ilaahay boggeenna burcad isu mariyo in ilaahay naga soo furto kulaylka iyo abaaraha inaynaa noqon inaynaa noqon kuwo marka ilaahay nimcada siiyo ninba ninka u dhow uu toorida la gaado si aan ilaahay inooga cadhoonin waxaan idiin soo jeedinayaa walaalayaalow sidaa marka abaaraha iyo odolfulfku jira ay isu jeceshihiin ee aydaan sidaa isu eegin ee aan wax dhibaatihi jirin inay markay nimcada ilaahayna siiyana waan garanaya ilaa sanadkaa hore markii saddexaad yacnii ninkaa waan u garaabay shan bilood baan joogaa waa markii saddexaad ee qadiyad caynkan oo kale aan u imaado ilaahayna fududeeyo marka waxaan leeyahay tol baa tihiin walaalaad tihiin candhe iyo caanaheed baa tihiin haysu quudhina waxyaabaha khatarta ee gacanta ku haysaan ee aad ka dhaxasheen sidii aa muxuu ahaye cadowyadii hore iyo markii dalkan la xoreynayay gacantiina galay inaydaan tolkiin aydaan u quudhin ayaan idiin soo jeedinayaa aad iyo aadna waa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
bismillaahi raxmaan iraxiim wasiirada iyo jananada xildhibaanada iyo salaadiinta iyo ogaasyada intaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi halka kan dee aan joognaa galabta waa doclihii waa meeshii shaqaaqada bilaabantay ay ka bilaabantay maantana waxaa alxamdulilah rabbilcaalamiin intaasoo dee somalilan ahoo intaasoo ciidana iyo intaasoo dhan baa isugu timi nabadgelyadii dee khatarka gaadhay waa laga hortegey xabad joojin baa la kala qaatay xabad joojin ka bacdina haddii dee hadal furmo nabadgelyana waa furantaa laakiin maanta tan aanu halka kan anagu ku joojinay waa xabad joojin reeraha qaarna dee dhibaatooyin badan oo ay dawladda ka tirsanayaanna waa jiraan qaar badan oo de dawladda mahad ka tirsanayaana waa jiraan beelahan isku dhacayba iminka marka waxaan hadalkii kaga baxayaa maanta kulankan aanu qaadanay waa xabad joojin tallaabada xigtana ilaahay baa dee keeni doonaa in nabad iyo sidii kuwii hore ay wasiirada iyo dawladdu de wax uga qabteen in ay uga qabtaan way dhici kartaa laakiin taanu annagu maanta ku ballan qaadaynaa ee aanu u sheegaynaa ciidamadan aanu halka kan hadeerto ugu tagnay inaan cid lagu duulo iyo cid xabad lagu ridaa midna inaana joogin hawshaana dadkii ku shaqo lahaa loo daayo oo ay soo gebagabeeyaan intaasaan kaga baxaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi
bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sahaan ka bacdi arrinta halkan waxaa ka dhacday maanta arrin fiican baa ka dhacday waxaa joogay wareer baa joogay oo dad baa ku dhintay oo meel la isku qabtay bay ahayd meel dhibaato ka socota ay ahayd ciidamadii baa ilaahay keenay somalilan baa ilaahay keenay iyo wasiiradii iyo salaadiin fara badan nabadgelayaa lagu soo gaarin waana la joogtay dhibkii nabadgelyadiina annagu oqaashay odayaasha haddaanu ahay beelaha waanu qaadanay xabad joojin baa lagu ballamay arrintuu dee arrin dhibaato ah oo degdega bay ahayd xabad joojin baa lagu ballamay wixii baaqaya ee haddii rabaxumaya dadka loo dhammaystirkiisa dhibaatada dhammaystirkeedana waa loo ballamay oo loo kala tegi maayo iyadana waa loo fadhiyaa sidaa ayaanu haddii ilaahay kaiyo nabadgeli
bismillahi raxmaan raxiim dee waa la maqlayaa mas-uuliyiinta timi iyo maamulka yimi iyo wasiirada yimi iyo dhammaan dowladda somalilanba iyo teetal kastay sidaan ilaa salaadiin iyo madax dhaqameeto horta way salaamayeen waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat salaanka dib halkan dhibtu ka dhacday oo hadda xoolaha ah oo aan ahayn dee meel dee iska jooga jooga ah oo meesha cadceeddaa ah waxaa la isla gaadhay xabad joojin baanu qaadanay annaga iyo maamul dawle wixii noo yimid iyo sida qolyada kale laga soo wariyeba xabad joojintaa wixii kale ka dambeeyey hadday dee tahay tabasho ciddii wax tabanaysaa kolle beelaha sida dee waxbaa la tabanayaa oo de kolle annagu beeshan aanu ka midnahay wax badan bay tabanaysaa hadday maamul tahay dawlo iyo hadday dee beelaha ay deriska yihiin isku dhaceen tahayba waxaa wixii tabashaana dee waxaa weeye dee dibun baa laga waxayn doonaa insha allah bismillahi kariim sida dee ballanqaadku yahay annana inaan wax walba sidooda ku kaxayno ayaan diyaarunahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ويسلاميهين وفودة يعقاشة يسرادينته وسيرده ciidamada qalabka sida warbaahinta aad iyo aad baan u salaamaya salaan kadib mahad ilaahay baa leh ilaahayga ina waafajiyey ee ina ku simay shaqaaqadii dhacday dhimashadii inaanu waxba ina kaga darin intii hore dhacday ee na soo gaadhsiiyey baa mahad leh mahad labaad waxa leh mahad labaad waxa leh waxa leh ciidamada qaranka ee soo gurmaday ee kala joojiyey ee ku dhex jiray ee qorraxda u taagnaa ee dhaxanta u taagnaa ayaa mahad leh mahadda labaad waxa leh gobollada ugu dhowaaya sida ay saraari ka mid tahay ee yimi ee u hoyday ayaa mahad leh mahadda kale waxa leh labada beelood ee walaalaha ah ee gacantu kala gaadhay ee shayddaanku ka shaqeeyey
ee aqbalay inay xabadda joojiyaan ee maanta halka kan aan aan aan qaybtii ugu horreeyey ku gebagabeeyey ayaa mahad leh naxdin bay inoo tahay waxay inoo tahay naxdin maalin walba in dadkeennu isku dhaco anigu halkan aan iminka taagnahay ee duclaha aniga iyo salaadiin kale waxaannu taagnayn jimcihii hore wacyigelin baannu ku jirnay nasiib daro dil baa ka dhacay markaannu ka tagnay waxaan leeyahay dadka reer somalilan meel kasta ay joogaanba walaalayaal nabadgelyada aan ilaalino nabadgelyaa horumar leh nabadgelyada aan ilaalino waxaannu ugu ducaynaynaa dhammaantiinba in qaybta dambena ilaahayna waafajiyo waan salaamayaa dadkeenna daafaha adduunka ka daawanaya ee arrintan danaynayey dawlad iyo shicibba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم آه. وحير حلال حلال حركة بلوك يا هاتشو قانا شو دبا هذا وحير عن سريسنو بسم الله الرحمن الرحيم halkan u jirno waa dacoli caaqib waa dacoshii weeye waa meesha barwaaqadu ku jirto waa meesha falkii ugu horreeyey shaqaaqadii aanu u soo baxnay wafdigii uu wasiirku hogaaminayey ay ka dhacday saaka waxaanu ku horreynay yagoori waxaanu soo marnay beesha jaamac siyaad cuqaashoodii iyo odayadoodii oo sidaa tviyada ka arki doontaan nabad qaatay waarta hadda waxaa nala jooga beeshii sacad yoonis caqli yuusuf baa dhinacaga fadhiya cuqaal kalea joogta oo xildhibaanaa jooga odayaashii oo dhan baa jooga waxaan aad iyo aad alfa mara u mahadnaqayaa raggaas ay shaqaaqadaasu kala gaadhay sida sharafta leh maamuusnimada iyo milgaha iyo ciziga leh u qaatay nabadda ay ku dhawaaqeen halkana aad ka maqli doonaan nabaddaa nabad la mid ah saaka tii la mid ah mid ah halkana aad ka maqli doontaan ilaahay oo dhan wax loogu mahadnaqo ay tahay ilaahay baa alxamdulilah isaga ayaa mahadda leh isaga ayaa suurtogeliya wax walba ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee naga soo horreeyey meel kastoo ay wax ka dhaceen joogay janaraalladii xukumayey hadday booliis tahay iyo hadday militari tahay labadii janba ay nala socdaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa mahadda leh run ahaantii ilaahay ka sokow iyo ciidamada qaranka waa cuqaasha iyo ragga maanta salaadiinta ah ee xaggaa naga soo raacay ee suldaan maxamed xirseqanin ku jiro ee suldaan siciid ku jiro ee suldaan carab ku jiro ragga ugaaskii uu ku jiro raggaas sakdii dhexe nala maxaan ku dhahdaa aanu taleefon intaan u dirnay aanu nidhi waanu dhaqaaqaynaa laakiin mahaddu xooggeedu wuxuu saaran yahay ilaahay ka sokow waa cuqaasha labada reerood iyo ragga haldoorka ah ee labada reerood annaga iyo wasiir wasiirka daakhiliga cali waran cadde iyo wasiir axmed wasiira dowlaha waxbarashada axmed nuur faahiye iyo xildhibaanadan iyo wasiir cabdirasaaq may waxaan ka hadlayaa saddexda iyadaa hore iyo xildhibaanadaasu waa markii labaad aanu eryadeen beeshan aanu nimi markii horena si gobanimo ku jirto oo cisile ayay noo runtii noo aqbaleen noona qaateen maantana waxaa nagala qayb galay dee wasiir cabdirasaaq khaliif wasiirka howlaha guud runtii xaggaana aad iyo aad uga shaqeeyey anugu waxaan kaga baxayaa de ilaahay baa mahadda leh aad baanan ugu mahadnaqayaa ragga halkan isugu yimi taital kasta ay leeyihiin ama caaqil ha noqdo ama nin haldoora ha noqdo ama raggaas ama xildhibaan ha noqdo runtii anugu dee deegaankan u dhashay deegaankan waa deegaanka aanu degno ilaa awrboogeys ilaa ceelofweyn ilaa jiidano waa reerahaanu isdhex degno haddaanan aragna inta badan magacooda waa rag aan wada garanayo waa beeshaydii aniga runta marka loo wada hadlo waa beeshaydii weeye anagu haddaan beerta cardiidnahay beeshaydu waa tan weeye aanu joogin ilaahay dahadisa fuwana sharafteeda asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu